sabuuraddii toddobaatan iyo siddeedaad dadkaygiiyow sharcigayga dhegaysta oo dhegahana udhiga erayada afkayga afkayga waxaan ku furi doonaa masaal oo waxaan ku dhawaaqi doonaa xujooyin hore kuwaasoo aynu maqalnay oo aynu niqiin oo ay awoowayaasheen inoo sheegeen ka qarin mayno carruurtooda laakiin waxaynu farcanka soo socda u sheegaynaa rabbiga ammaantiisa iyo xooggiisa iyo shuqulladiisii yaabka badnaa oo uu sameeyey waayo markhaati buu reer yacquub ka dhex dhisay oo sharci buu reer binu israa'iil u dejiyey kaasoo uu ku amray awoowayaasheen inay carruurtooda dambe ogeysiiyaan aawadeed iyo in farcanka soo socdaa ay iyaga ogaadaan kuwaasoo ah carruurta hadda kadib dhalanaysa kuwaasoo iyana kici doona oo carruurtooda u sheegi doona inay rajadooda ilaah ku xidhaan oo aanay iloobin ilaah shuqulladiisii laakiinse ay xajiyaan amaradiisa oo aanay sidii awoowayaashood oo kala noqon farcan madax adag oo caasi badan kaasoo ah farcan aan qalbigoodu qumanayn oo naftooduna aanay xagga ilaah aamin ku ahayn reer efraayim iyagoo hub iyo qaansooyin sita ayay maalintii dagaalka dib u noqdeen axdigii ilaah ma ay xajin oo waxay diideen inay sharcigiisii ku socdaan oo waxay iloobeen faliimihiisa iyo shuqulladiisii yaabka badnaa oo uu iyaga tusay waxyaalo yaab badan ayuu awoowayaashood ku hor sameeyey markay joogeen dalkii masar iyo berrinkii soocan isagu badduu kala gooyey oo iyagii dhex marsiiyey oo biyihiina wuxuu ka dhigay inay sidii taallo u taagnaadaan oo weliba maalinnimadii wuxuu ku hoggaamiyey daruur oo habeennimadii oo dhanna wuxuu ku hoggaamiyey dab iftiinkiis wuxuu kala jebiyey dhagaxyadii cidlada oo wuxuu iyaga ka siiyey cabniin aad u badan oo ah sidii kan moolka laga helo oo weliba wuxuu dhagaxa weyn ka soo faruuray durdurro oo wuxuu biyo u qulquliyey sidii webiyada oo kale laakiinse iyagu weli way ku sii socdeen inay isaga ku dembaabaan inay ku caasiyoobaan ilaaha ugu sarreeya intii ay cidladii joogeen oo weliba ilaah waxay ku tijaabiyeen qalbigooda kolkii ay hilib u weyddiisteen damacooda aawadiis oo ilaah bay wax ka sheegeen oo waxay yidhaahdeen ilaah ma miis buu cidlada ku diyaarin karaa bal eeg dhagaxii ayuu wax ku dhuftay markaasaa biyo ka soo buqdeen oo durduraa ka soo buux dhaafay haddaba miyuu kibisna bixin karaa miyuu dadkiisa hilib siin karaa sidaas daraaddeed rabbigu taas buu maqlay wuuna cadhooday oo reer yacquub dabbaa ku shidmay reer binu israa'iilna cadhaa ku dhacday maxaa yeelay ilaah ma ay rumaysan oo badbaadintiisana iskuma ay hallayn laakiin isagu wuxuu amray cirka sare oo albaabadii samadana wuu furay oo wuxuu ku soo daayey maana ay cunaan oo wuxuu iyagii wax ka siiyey haruurkii samada dadkii waxay cuneen kibistii malaa'igaha oo weliba wuxuu iyaga u soo diray hilib ay ka dhergaan isagu wuxuu samada ka kiciyey dabaysha bari oo dabaysha koonfureedna xooggiisuu ku hoggaamiyey oo korkoodana hilib buu ugu soo daadiyey sidii ciidda oo kale oo wuxuu ku soo daayey haad baalal leh oo ah sidii camuudda badaha oo wuxuu ku soo daadiyey xeradooda dhexdeeda iyo rugahooda hareerahooda sidaas daraaddeed iyagii way cuneen oo aad bay uga dhergeen oo isna wuxuu iyagii siiyey wixii ay u jeelanaayeen iyagu jeelkii damacooda kama ay xiisa dhicin oo cuntadii weli afkooday ku jirtay markii cadhada ilaah ay iyaga ku dhacday oo ay dishay kuwii iyaga ugu buurbuurnaa oo ay laysay raggii dhallinyarada ahaa oo reer binu israa'iil inkastoo waxyaalahaas oo dhammi ay ku dhaceen weli way sii dembaabeen oo mana ay rumaysan shuqulladiisii yaabka badnaa sidaas daraaddeed maalmahoodii wuxuu ku dhammeeyey wax aan waxtar lahayn cimrigoodiina cabsi markii uu iyaga laayey ayay isaga dooneen oo haddiiba way soo noqdeen oo ilaah goor hore doondooneen oo waxay xusuusteen in ilaah ahaa dhagaxoodii weynaa iyo in ilaaha ugu sarreeya uu ahaa bixiyahooda laakiinse waxay isaga ku faansheen afkooda oo carabkoodana been bay ugu sheegeen waayo qalbigooda xaggiisa kuma hagaagsanayn oo axdigiisiina daacad uma ay ahayn laakiinse isagoo raxmad miidhan ah ayuu xumaantoodii cafiyey oo mana uu baabi'in iyagii haah oo marar badan ayuu cadhadiisii ka leexiyey oo cadhadiisii oo dhanna ma uu wada kicin oo wuxuu xusuustay inay iyagu yihiin bini'aadmi iyo dabayl iska gudubta oo aan mar dambe soo noqon imise jeer bay isaga ku caasiyoobeen markay cidlada joogeen oo imise jeer bay calool xumeeyeen markay lama degaanka dhex joogeen oo haddana way soo noqdeen oo waxay tijaabiyeen ilaah oo waxay ka xanaajiyeen reer binu israa'iil kooda quduuska ah sooma ay xusuusan gacantiisii iyo maalintii uu iyaga ka soo furtay cadowga toona iyo xataa siduu calaamooyinkiisii masar ugu dhex sameeyey yaababkiisiina berrinkii soocan iyo siduu webiyaashoodii dhiigga ugu beddelay durdurradoodiinna si aanay waxba uga cabi karin wuxuu ku soo dhex daayey duqsiyo badan wayna cuneen iyo xataa rahyo oo iyana way baabi'iyeen oo weliba wixii u baxay wuxuu siiyey diir oo waxay ku hawshoodeenna wuxuu siiyey ayax geed canabkoodii wuxuu ku baabi'iyey roob dhagaxyaale oo dhirtoodii darayga ahaydna wuxuu ku baabi'iyey sayax barafoobay xoolahoodiina wuxuu ku soo daayey roob dhagaxyaalaha aryahoodiina danabyo kulul oo wuxuu ku soo daayey kulaylkii caradiisa iyo xanaaq iyo dhirif iyo dhib iyo guuto ah malaa'igo shar ah isagu cadhadiisii wadduu u sameeyey oo naftoodiina dhimasho ugama uu lexjeclaan laakiinse noloshoodii wuxuu u daayey balaayada oo wuxuu dalkii masar ku laayey curadyadii oo dhan kuwaas oo ahaa xooggoodii u horreeyey oo uu ku dhex laayey teendhooyinkii xaam laakiinse isagu dadkiisii sidii ido oo kale ayuu u horkacay oo cidladuu ku dhex hoggaamiyey iyaga sidii ari oo kale oo ammaan buu ku hoggaamiyey si aanay u baqin laakiinse cadaawayaashoodii baddaa qarqisay oo wuxuu iyagii keenay xuduudkii meeshiisa quduuska ah iyo ilaa buurtan ay midigtiisu iibsatay oo weliba hortoodana wuxuu ka eriyey quruumaha oo dhaxal ahaan buu ugu qaybiyey oo qabiilooyinkii reer binu israa'iilna wuxuu dejiyey teendhooyinkoodii laakiin way jarribeen oo ku caasiyoobeen ilaaha ugu sarreeya oo markhaati furkiisiina ma ay xajin laakiinse dib bay u noqdeen oo sidii awowayaashood ayay si aan daacad ahayn ula dhaqmeen oo iyagu waxay u leexdeen sidii qaanso khiyaano badan waayo waxay isaga kaga xanaajiyeen meelahoodii sarsare oo waxay isaga uga hinaasiyeen sanamyadooda la qoray ilaah markuu taas maqlay ayuu cadhooday oo aad buu reer binu israa'iil u karhay sidaas daraaddeed taambuuggii shiilooh wuu dayriyey kaasoo ah teendhadii uu dadka dhex dhigay oo xooggiisii wuxuu u gacan geliyey maxaabiisnimo ammaantiisiina wuxuu ku riday cadowga gacantiisii dadkiisiina wuxuu u gacan geliyey seef oo wuxuu u cadhooday dhaxalkiisii raggoodii dhallinyarada ahaa dabbaa laystay gabdhahoodiina buraanbur aroos looma tirin wadaaddadoodii waxay ku dhinteen seef carmaladoodiina uma ay barooran markaasaa sayidku wuxuu u kacay sidii mid hurdo ka toosay sidii nin xoog badan oo la qaylinaya kamri daraaddiis cadaawayaashiisiina wuu ku dhuftay oo dibbuu u celiyey oo wuxuu saaray ceeb aan weligeed ka hadhayn oo weliba wuu diiday teendhadii reer yuusuf qabiilkii reer efrayiimna ma uu dooran laakiinse wuxuu doortay qabiilkii reer yahuuda iyo buur siyoon oo uu jeclaaday oo meeshiisii quduuska ahayd wuxuu u dhisay sidii meelaha sare iyo sidii dhulka uu weligiis adkeeyey wuxuuna doortay addoonkiisii daa'uud oo wuxuu isaga ka soo waday xeryaha idaha wuxuu ka soo waday laxixii ilmo nuujinayey oo uu raacayey inuu daajiyo reer yacquub oo dadkiisa ah iyo reer binu israa'iil oo dhaxalkiisii ah haddaba wuxuu u daajinayey si waafaqsan daacadnimada qalbigiisa oo wuxuu ku hogaaminayey farsamada gacmihiisa